wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka soomaaliya cabdirashiid maxamed xidig oo gudaha dekada muqdisho warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in si isku mid ah gargaarkan ay ugu qeybiyaan gobolada dalka gaar ahaan meelaha ugu daran oo baahiyaha ay ka jireen isagoo u mahad celiyey dowladda iyo shacabka dalka turkiga oo gargaarkan uu ka yimid sheegayna in tani ay muujinaysa xiriirka walaaltinimo ee labada dal raashinkeeni sida loo qeybiye mar kalena waa ku celinaya waxaan u malaynaya inaad rikoodhinka wada haysataan koob iyo toban kun oo tan buu ahaa kun iyo shan boqol oo tan waxaa qaatay la siiyey gobolka banaadir koonfur galbeed waxay qaadatay kun iyo laba boqol jubbaland waxay qaadatay kun iyo laba boqol galmudug waxay qaadatay kun iyo laba boqol puntland waxay qaadatay kun iyo toddoba boqol hiiraan waxay qaadatay lix boqol shabeelle madaxana waxay qaadatay lix boqol saddex kun oo tanna waa arrimihii laga siinayey dadkii faraha badnaa ee dhowrkii bulada lasoo dhaafay lagu mashquulsanaa oo ay ka mid ahaayeen aqoontii saxaafad aad markhaati ka ahaydeen marka waxaan filayaa qof walba buug iyo qalin ha qaato ha isku darsado wixii intaa ka badanna waa insha allah waa isaga imaan doonaa ma raashinka kale xidhan doonana saasoo kale aan u qaybin doona haddii aan la yidhahdo annagu maamulo wakiilo ka socday gobolka banaadir iyo dowlad goboleedyada oo la hadlay warbaahinta ayaa ka mahad celiyey kaalmadaasi raashiin la gaarsiiyey dadka ku nool goboladii ay matalayeen iyagoo xusay in raashinkaasi uusan dabooli karin baahiyaha dadkaasi balse ay tahay mid bilow ah iyagoo isla galabtana la wareegay qaybtii ugu dambeeyey gargaarka loo marsiinayay dadka anigoo ku hadlaya magaca guddiga gargaarka maamul goboleedka koonfur galbeed inaan u mahad celiyo guddiga gargaarka ee wasaaradda oo runtii muddadii hadda hawsha tan hadda wasiirku ka sheekaynaya ay socotay runtii si qaybtii labaad oo dabacan sidoo dukumentiga ku cad amaan horey u guddoonnay oo hadda raran ay tahay gobollada baa iyo bokool inaan maanta la wareegno ayaan u nimid ugu horreyn wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiirka uu hogaaminayo guddigii badarka oo hadda meeshan loo taagan yahay gobolka banaadir qaybaha horey uga baxay oo degmooyinka inta badan gaaray meelo loogu talagalo ay ka mid yihiin qaybaha agoomaha magaalada muqdisho degan iyo isbitaalka maskiini iyo meelo ka mida la gaarsiiyana waa jiraan qayb dhimaneeda maanta gobolka banaadir uu la wareegayo halkan hadda ayadana waxaan gaarsii doonaa dadkii loogu talagalay aad iyo aad aad u mahadsantihiin waana kaga mahad celinaynaa muddadii aan wada shaqaynayna sheekh nuur baaruud gurxan iyo sheekh yuusuf cali caynte oo labaduba ka mid ahaa guddigii wasaaradda arrimaha gudaha u xil saartay la socodka howlaha raashin qaybinta ayaa sheegay in raashinkan uu gaaray meelihii loogu talagalay sida bukaanada ku jira cisbitaalada dadka danta yar naafada agoonta kuwa ku barakacay gudaha dalka iyo qoysaskii ay saameeyeen fatahaada kol hore markii u horreysay aniga shaksi ahaan ii ahayd oon arrimo sidaasa ka qayb galo haddana ilaahay baana waafajiyey inaan ka qayb galno aad bay noola qurux badan tahay si khayra ayay ku dhammaatay hadde baahidana sidai hadda wasiirku u sheegayay qof walba wax lama gaarsiin karo hadda aniga jeebka warqadaan ku wadaa oo la yidhi meesha guddiga u gee saaka markaan imid bakhaarkii oo fooriyaya waan yaabay warqadahayga waxaan waan jeexjeexi laakiin waaba khayr oo markab kalaa la sheegay kaasunba kaunbaan insha allah ka buuxin doonaa wixii dhiman inkastoo mas-uuliyiintan ay xuseen in gargaarkan ay gaarsiiyeen dadkii loogu talagalay haddana mar wax laga weydiiyey cabashooyinka ka soo yeeraya goobaha qaar ayay guddigu ugu jawaab celiyeen bani aadamka ah wax lama wada gargaarsiin karo mana suurtagal ah in wax la wada gaarsiiyo laakiin in dagaalka meesha ugu dambaysa la baxo waxaan rabaa inaan wax yaraan ku baraarujiyo hadalkii kusoo gabagabay guddiga inta uu awoodda u lahay inuu bixiyo boqolkii toban ma dhammayn arrinta kale waxaa weeye arrin dowlad goboleedya sida laydin sheega maamul goboleedya loo qaybiyey oo mar hore maarkaysa la jaangooyey inta guddiga uu qaybin oo agoonta iyo cuuryaamiinta iyo dadka dhiban iyo loo qaybinaayey waa inta guddiga ou maaragta awoodda u lahay inta kale waxaa qaybin inta kale mar horaaba la qaybsaba keliyata waxaan ku lahayn inaan u saxiixino oon idhaahdo wixiina waa kuwaas marka sidaas inay dadweynuhu ula socdaan
si kastoo ay ahaato raashin qaybinta lasoo gebagabeeyey ayaa ahaa markab gargaar oo dowladda soomaaliya ay kala wareegtay dowladda turkiga bishii mee ee sanadkan turkiga ayaa horay kaalmo bini-aadinimo soo gaarsiiya soomaaliya waxana uu ahaa dalkii ugu horeeyay ee soo gurmaday markii abaarihii iyo macluusha ku dhufteen koonfurta soomaaliya sanadkii labada kun koob iyo tobankii saynab abukar maxamed v o a muqdisho